وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين amaa bacd waa dersigeennii kontonaad oo nooga bilaabanaya afar aayadda afartan iyo labaad ee min suurati najm intaanaan marka dersiga gelin waxaan rabaa inaan baraarujiyo casharkeennii ugu dambeeyey su-aal ku saabsan iyo nuquushii aan soo naqlinay hadal ku saabsan naqliga wuxuu ahaa markii aan ka soo naqlinaynay cawn macbuudka hadalkii xadiidkii allahuma xadiidkii sharxiisa walaa tajcaluu qabrii ciidan walaa tajcaluu qabrii ciidan xadiidkaas ayuu sharxiisa wuxuu ka soo naqliyey saaxibu cawn ilmacbuud can cabdira'uuf almunaawi marka markaan hadalka akrinaynay wuxuu magaca wuxuu ku magacaabay nusqadaan akrinaynay kitaabka uu ka soo naqliyey fatxulqadiir marka taas waa khada oo madbaci ah ee kitaabka jaamicu saqiirka uu ku sharaxay hadalkuna ku yaalo waxaa la yidhahdaa faydulqadiir marka fatxulqadiir maahane waa faydulqadiir marka nusqada cawnulmacbuudka qaabka u qoreedo fatxulqadiirka sawaabki maahan ee sawaabka waxaa ah faydulqadiir aa la ha kitaabka magaciisa waa kitaabka uu xadiiska sharxiisa ka soo naqliyey markuu sharxayay walaa tajcaluu qabrii ciidan masalada labaadoo su-aasha weeye oo ardada gabola waxay idhaahdeen qur-aanka hawaabkiisu meydka gaari maada masaladii habeenkii dhoweed dee culummada gabola waxay yidhahdeen waa gaaraya oo uu ka mid yahay alcalaama shaykhulislaam ibnu taymiya taas jawaabteedu waa iska fududa markii horeba xadiiska markaan sharxaynay ama qur-aanka ma aanaan dhihin taymiyiin aan nahayo wixii ibnu taymiya yidhi aan wax ku sharxayna awal aanaan dhihin habeenkii dhaweed markaan sharxaynana mas'alada ah qur-aanku gaari maa ijmaac kuma aan soo naqlin ee waxaan nidhi qowlka sawaabka waxa weeye waa qowlkan imaamu shaafici iyo qayrkiisa ay ku tageen waana qowlka saxaabadii oo dhan wax khilaafsan aan laga haynaan nidhi ee ma anaan dhihin a'imo khilaaftay ma jirto ibnu taymiya iyo a'imo ka horreeyey salafkaaba waa yidhahdeen hadalkaas laakiin mas'alada marka laba imaam isku khilaafto qaabkeen loo qaabilaa haddii laba imaam ay mas'alada isku khilaafaan ilaahay qur-aanka noogu sheegay fain tanaasactum fii shayin faruduuhu ila اllahi wاrasuuli in kuntum tu'minuuna biاllahi walyowmi اlaakhir dalika khayru waaxsanu ta'wiilan waxaa la rabaa in loo celiyo kitaabka iyo sunnada iyo fahamkii saxaabada marka hadday a'immadu isku khilaafeeno madaahibta labana yidhaahdeen waa gaara labana gaarin mee waa waajib in loo celiyo kitaabkii sunnada ilaahay kitaabkiisa meelay uga taalla lama arko waa gaareen ko xadiidka nebi maxamedna meelay uga taalla ma leh labadiiba waa loo celisho fahamkii saxaabadana meel ay uga taalla ma leh khalaas waajib marka waxaa nagu ah inaan raacno taas ma garatay imaamkii inta ijtihaaday tan kale fadwoodana waxaan leenahay ijtihaadka imaamku markuu ijtihaado hadduu asiibana laba ajar u leey hadduu ku gafana hal ajar u leey ee lagu ceebayn ma waa ijtihaadaa laleeyahy imaam uu ijtihaaday laakiin sawaabkii qowlkaana ah maxaa yeelay kitaabka sunnada waa in loo laabtaa wama اkhtalaftum fiihi min shayin faxukmuhu ilى اllah miyaa ilaahayna yidhi markii masale laysku khilaafo taad rabtaan raaca miyaa ilaahayna yidhi masale haddii laysku khilaafo qowlkaad rabto raac ilaahay ma dhihi ee wuxuu leeyahay marka layskhilaafo kitaabka u celiya sunnada u celiya qowlka daliilka le raaca soo ma jeedin marka masaladaasna jawaabteedu waa sidaa masale saddexaadaan ku daraynaa oo aan tafsiirka markii ku saabsanayn laakiin su-aalaheedu badan yihiin oo waxa weeye qur-aanka kitaabka musxafka ah ee qur-aanka ku qoran musxafka marar badana waxaa dhacda khaasatan ardada oo yaryarka ah inay googooyaan marka macalimiintu su-aal badan in badan waxay soo celshaan kitaabkii googo-ay halkaan geyna warqadahan googo-ay see loo xifdinaa soo lee xifdinaa warqadaha googo-ay sida loo xifdinaa waxa weeyaan kitaabkaas googo-ay oon akhris dambe gelin waad qabane waa gube meel nadiifaad ku gube waana sida saxiixbukhaari ku taalla inuu cumaan ibnu cafaan gubay cumaan ibnu cafaanaa gubay saxiixbukhaarigayna ku taalla marka waad gubaydaa inta meel nadiifa isku geydaad gube marka taasna jawaabteedu waa saas wa anna ilaa rabbika rabbigaa intii ka ah almuntahaa dhammaashadu inay ahaatay miyaan loo sheegin qofka inta xoogaa daacaa bixiyey kadibna gawaan gaaray aayaadkiiya socday am lam yunabba bimaa fii suxufi muusa wa ibraahim aladii wafaa anlaa taziru waasiratun wisra ukhra halkaasay ku cadfanta wa anna ilaa rabbika rabbigaa intii ka ah almuntahaa dhammaanshadu inay ahaatay miyaan loo sheegin oo ilaahay loo dhammaanayo qofka daacada ilaahay ka gaabiyey wa annahu alle huwa adxaka kan ka qosliya inuu yahay miyaan loo sheegin wa abkaa midka ka booyiya inuu yahay miyaan loo sheegin wa annahu alle huwa alle amaata midka dila inuu yahay miyaan loo sheegin wa axyaa midka wax nooleeya inuu yahayna miyaan loo sheegin wa annahu alle khalaqa kii abuuray inuu yahay miyaan loo sheegin azawjayni labada nuuc adakara kan lab iyo walunha midka dhadig min nudfatin dhibic meniya ka abuuray idaa tubnaa marka la daadiyo wa anna calayhi alla dushiisa inay ahaatay miyaan loo sheegin annash'ata abuurista abuurista alukhraa ee kale wa annahu alle huwa alle aqnaa midka qofka qani ka dhiga inuu yahay miyaan loo sheegin wa aqnaa mid wax kaydaystana ka dhiga wa annahu alle huwa alle rabbu shicraa xidika shicro la yidhaah ee carabta gobolka miduhu caabudaan rabbiga iska lehe maamula inuu yahay miyaan loo sheegin wa annahu alle ahlaka kii halaagay inuu yahay miyaan loo sheegin caadan reer caad caadkii alulaa ee horreyday wa hamuuda reer hamuudna halaagay famaa abqaa ilaahay kama reebin axaddan qofna wa qowma nuuxin nabi nuux qoomkiisiina alla waa halaagay min qablu min qabli haaulaa kuwan la soo sheegay ka hor ayuu qowmu nuuxna alla halaagay innahum qowmu nuux kaanuu waxay ahaayeen hum adlama kuwa gardarra badan min haaulaa gaaladan ka dambayda ayagaa ka dulmi badnaa wa adqaa kuwa xadgudub badanna waa ahaayeen oo kuwan gaaladii ka dambeyday way ka xadgudub badnaayeen waalmu'tafikata qaryooyinkii gembismayna ahwaa alla waa soo hoobiyo karu ka soo tuuray faqashaahaa alla wuxuu daboolsiiyey maa qashaa wixii uu daboolsiiyey fa biayi aalaa'i rabbika insaanow rabbiga nicmooyinkiisa teebaad tatamaanaa ku shakisanta weli waxaa socda aayaadkii allah subxaanahu wa tacaala uu ugu goodinayey qofka inta xoogaa daacaad ilaahaya bixiya dib daacaadkii uga hara ilah wuxuu ihi subxaana wa anna ilaa rabbika rabbigaa intii ka ah almuntahaa dhammaanshadu inay tahay ma waan loo sheegin meesha loo dhammaana laba macnay ku fasireen mufasiriintu labadaba xaafidku waa soo raray waxa weeye wa anna ilaa rabbika almuntaha mid waxa weeye war marka la dhinto qiyaamaha in ilaahay loo tegayo oo halkaas loo dhammaanayo dadka miyaan loo sheegin oo aad hudhantood ku qasbantay in ilaahay lagu horgeeyo haddaad taas rumaysan tahay see daacada ilahay uga caajisto wa anna ilaa rabbika rabbiga intii kaa almuntahaa dhammaanshadu inay ahaatay meesha loo dhammaana intihaaga waa masder muntahaga waxa weeyaan waa masder miimiye taas waa macno macno kale nabigeena suuban sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi qofka shaydaana u imaana markaasuu leeyahay man khalaqa kada waman khalaqa kada waman khalaqa kada shay hebel yaa abuuray shay hebel yaa abuuray shay hebel yaa abuuray ilaa uu marka dambe yidhaahdo waman khalaqa rabbaka rabbigaa yaa abuuray halkaasuu gaarsiina shaydaanku siduu qofka u wado nabigeena suuban sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi qofka markuu halkaas gaaro falyastacid billaah waliyantahi horta marka ugu horayda arrinta waa inuu ka joogaa waa inuu ka joogaa oo uu dareemo in shaydaan wato ka har shaydaana ku wada mar hadda halkaas gaartay garo labo ilaahayna magan gal acuudu billahi min ashaytan rajiim qalbigaaga hadda waxaas ku dareento marka aayadda halkaas noola fasiro waxa weeye in halkaas shaydaanku hadduu camalkii daacada ilaahay markaa reebo siduu kuu wado inuu halkaas ku gaarsiinayso ma ogi ilaa qofkan daaci u bixiyey waa gaabiyey soo maahan maalinka dambe rabbigaa uu kaa shaki gelina meeshaas inuu ku gaarsiinayso ma ogi taasna waa macna laakiin macnaha hore aad u caddaan badan aayaddan laakiin macnahaas waa macna iyada xadiis saxiixa ku sugan in macnuhu sidaas yahay welidaa saas daraaddeed xadiiska saxiixa ah ee silsilatu xadiisi saxiixa sheekh naasir uu waxa weeyaan ku saxiix yeelay waxa weeye nabigu inuu yidhi sala allahu calayh wasalam tafakkaruu fii aalaa'i illaah ilaahay nicamtiisa ku fakara nimcadaan allah ku siiyey taasna ku siiyey taasna sbixiyey walaa tafakkaruu fi illaah laakiin ilahay daatadiisa ha ku fakerinina inaad suuraysataan ilaahay daatadiisa ha ku fakerinina welidaa sidaas daraaddeed ayay yidhahdaan ahlusunna waljamaaca qofka ilaahay daatadiisa ama sifaadiisa mid ka miday isyidhaa suuree ee suuraddaas caabudaa inamaa yacbudu sanaman sanam u caabuda alle ma caabudin maxaa yeelay xadiisulqudsiga saxiixa ah rabbulcaalamiin markuu jannada tilmaamayey muxuu yidhi acdatu licibaadiya saalixiin maa laa caynun raad walaa udunun samicad walaa khadara calaa qalbi bashar fiiriya waa janno oo makhluuqa a rabbi tilmaama markaasuu yidhi addoommadayda waxaan u diyaariyey waxaan ili weligeed arag dhaguna weligeed maqal qalbi banu aadanna ku soo dhaca fa kullu maa khadara calaa qalbi qalbi الnaas aw qalbi ibni aadam faاljannatu mukhaalifatun wax kasta oo qalbiga banu aadam ku soo dhaca jannadu waa khilaafsantahay famaa danuka bilkhaaliq ka waran jannada allihii abuuray allihii janno abuuray makhluuq ma shabihi kara subxaan allah maya jannada oo jannaho makhluuq ah kullu maa khatara calaa qalbika fahiya mukhaalifa waa khilaafsanta wax kasta ood ku fekerto isan alla noocaasta famaa khaaliqu اljanna marka ka waran allihii janno abuuray wax qalbigaaga ku soo dhacay ma dhici karto inuu shabaha welidaa saas daraaddeed waa inaadan ku fakerin ee nicamta iyo aayaadka kowniga aad ku fakertaa xadiiska sidaas wey wa anna ilaa rabbika rabbiga intii ka almuntahaa dhammaashadu inay ahaato alla loo dhammaanaa miyaan loo sheegin qofka ilaahay daacadiisa ka gaabinaya ee shalay meeshuu daacaadka marsiinaya dib uga gaabinaa waannahu alle huwa alle adxaka midka ka qosliya inuu yahay miyaan loo sheegin wa abka midka ka booyiya inuu yahay qofka qosolka iyo farxadda waxa ku keenaa waa asbaab soo maa waxbuu qofkii helin waa ku farxina waa qosli waxbuu qofkii dareemin culays ah markaasuu booyin dhammaan waxa musaaciba ee keenaya murugada iyo booyinta alla abuura wax alla waxa wanaag iyo farxada ee keenaya farxadda iyo qosolkana alla abuura qosolka iyo booyinta labadoodana alla abuurta marka haddaad og tahay waxa murugada keena in alla abuurto gacantiisa ay ku jirto waxa farxadda keenana ay gacan alle ku jirto see daacada ilahay uga gaabina wa annahu alle huwa adxaka midka ka qosliya inuu yahay miyaan loo sheegin oo qofku waxa uu ku qoslayo ku farxayo ilaahay baa abuura ilaahay baa keena wa abkaa midka ka booyiya inuu yahay qofka miyaan loo sheegin oo qofku waxa uu la booyo murugada ah ilaahay baa abuuro maamula waannahu alle huwa amaata midka qofka dilaya inuu yahay miyaan loo sheegin wa axyaa midka nooleeya inuu yahay miyaan loo sheegin qofka waxa dila qof walba ama nooleeya alle inuu yahay waannahu alle khalaqa kii abuuray inuu yahay miyaan loo sheegin azawjayna labada nuuc adakara kan lab iyo walunfaa kan dhadig muxuu abuurtay miyuu iska abuuray xikmad la-aan may inay caabudaan u abuurtay soo maa haddee taas waa in loo sheegaa qofka gaabina dib u dhacaya min nudfatin dhibic meliya uu ka abuuray idaa tubna marka la daadiyo oo riximka hooyada lagu daadiyo allu alla u ka abuuray hadduu taas marka qofkii ogaado qof rumaysan dhibic meniya ilaahay inuu qof ka abuuray ma wuxuu beenina in allahaasu qof dhintay nafta soo soo geli karo ma beeni karo hadduuban rumaysan yahay dhibix maniya inuu ilaahay qofka marka hore ka abuuray laasimay ku tahay inuu rumeeyo allihii dhibix maniya ka abuuray naftu markay ka dhacdo inuu dib usoo geli karo ilahi wuxuu uhi subxaana wa anna calayhi alla dushiisa inay ahaatay miyaan loo sheegin annash'ata abuurista alukhraa ee kale abuuristii hore alla abuuray oo bilaabay midda dambe ee kale ilaahay dushiisay ahaatay asagaa isi saaray cidna alle wax kuma waajibido laakiin asagaa isi saaray alle subxaana wa tacaala inuu mar kale dadka dib u soo abuuro inuu mar kale dadka dib u soo abuuro waannahu alle huwa aqnaa midka qeriga ka dhiga qofka inuu yahay miyaan loo sheegin wa aqnaa midka mid wax kaydaysta ka dhiga qofkan ilaahay inuu hanti yeesho alla qadara isagaa siiya qofku inuu wax kaydaysto oo hanti meel dhigto ilaahay weynaayaa qadara oo waafajiya qofka marka labadaba ilaahay baa qadara waannahu alle huwa aqnaa mid qaniya midka ka dhiga inuu yahay waannahu alle huwa alle aqnaa midka qani ka dhiga inuu yahay ma waan loo sheegin wa aqnaa mid wax kaydaysta oo meel wax dhigta mid ka dhiga inuu yahay miyaan loo sheegin waannahu alle huwa alle rabu shicraa xidiga shicro la yidhaha midka rabbigiisaahe abuuray ee maamulo milkiya inuu yahay miyaan loo sheegin shicraa waa xidig bacdulcarab ay caabudi jireen sida cabdullahi bn cabaas mujaahid qataada iyo qayrkood baa yidhaahdeen waa xidig aad u iftiin badan oo la yidhaahdo mirzamu jawza ayaa la yidhaahdaa marka qayb carabta ka mid aha caabudi jireen waxa la yidhaha xidigga ay caabudayeen in alla abuuray miyaan loo sheegin waannahu alle ahlaka kii halaagay inuu yahay miyaan loo sheegin caadan reer caad caadkii aluulaa ee horreeyey caaduluulaa waa caadkii qowmuhuud ahaa caaduluulaa waa caad ibnu iram ibnu saam ibnu nuux weeye waa caadu iram waa reer huud weeye waa qowmu huud waa kuwii aan horay ugu soo marnay fii suurati اlfajri alam tara kayfa facala rabuka bicaad irama daati اlcimaad allatii lam yukhlaq miluha fi اlbilaad caadkii aan lagu abuurin magaalooyinka ayaga wax la mid ah xagga awoodda kuwaas allihii halaagay miyaan loo sheegin qofka daacaadka ilaahay ka gaabinaya ee dib uga degaya miyuusan maqal reer caadkii ayagoo kale aan alla abuurin ee inta ilaah abuuray ugu xoogga badnaa inuu alla halaagay allahaas qofkii allahaas waxa wey qofkii awoodda weyn laga halaagay adigan daciifka miyuusan ku halaagi karin waa ku halaagi karaa wey reer caad oo awoodday lahaayeen ilaah ku tilmaamay inaan la abuurin cid la mid a alla wuu halaagay markay caasiyeen seeku ugu dhiiranay marka uu caasinay miyaadan marka rumaysnayn inuu adna ku halaagi karo ilah wuxuu idhi subxaana waannahu alle ahlaka inuu halaagay miyaan loo sheegin caadan reer caad caadkii aluulaa ee horreeyey kuwa kaloo reer caad laidhaha ka dambeeyo dib dambe ayaga laga halaagay wahamuuda reer hamuudna ilaah waa halaagay famaa abqaa axadan hal qof kama reebin alle reer hamuud oo qowmu saalix ah ayagana ilaaha halaagay marka qofka ilaahay daacadiisa ka gaabinaa ee shalay inta xoogaa dadaalay dib u guranaa taas ma soo xasuusto ma soo xasuusto allihii kuwaas halaagay inuu asna halaagi karo hadduu dariiqii maro wa qowma nuuxin qowmu nuux ilaah inuu halaagay miyaan loo sheegin min qablu min qabli haaulaa'i intan la soo sheegay ka hor reer caad ka hor reer hamuud ka hor ayay ahaayeen qowmu nuux markaas alla halaagay dhammaanna waxaas waxa loo halaagay waxay ahaayeen inay daacada ilaahay diideen innahum qowmu nuux kaanuu waxay ahaayeen hum adlama kuwa gardarra badan oo ka dulmi badan min haaulaa kuwan oo ah waxa weeyaan reer caad reer hamuud ayagaa ka dulmi badnaa wa adqaa ayagaana ka xadgudub badnaa walmu'tafikata qaryooyinkiina ilaahay wuu halaagay amase walmu'tafikata waxaad leedahay waa mafcuulu bihi muqadame ahwaada ka dambaydaa nasbinayda wa ahwa alla waa soo hoobiyo waa soo riday almu'tafikata qaryooyinkii gambismay qaryooyinkii gambismay waa qowmuluud qowmuluud weeye waxa weeyaan markay beeniyeen xaqii xumaantiina ay ka heli diideen ayaa rabbulcaalamiin inta mala ku sallidoo la qaaday sidii loo sii sidaa la gembiyey fa jacalnaa caaliyahaa saafilahaa meeshii koraydaa la soo gembiyey intaas loogama harine rabbulcaalamiin wuxuu yidhi faqashaahaa markii la soo hoobiyey faqashaahaa ilaah wuxuu daboolsiiyey maa qashaa wixii uu daboolsiiyey wixii la daboolsiiyey waa maxay dhagxaan naaroo lala dhexay wey saddexa la iskugu daray fiiri dhulkaa lala fujiyey waa la qaaday waa lagu qayliyey haddana meeshii koraydaa hoos laga dhigay dhulka markay ku daateenna dhagxaan naar ah ayaa lala dhacay wa amdarnaa calayhim madaran fasaaa madaruulmundariin dhagxaan naarah roob looga dhigay marka faqashaha maaqasha waa sidaas ilaahay wuxuu daboolsiiyey wixii uu daboolsiiyey oo ah dhagxaan naar kuwaasaa lagu daboolay marka saddex cadaab aa la isugu daray saddex cadaaba la isugu daray walmu'tafikata qaryooyinkii gembismay ahwa alla waa soo hoobiyey macnaha saqa asqada waa soo riday wey koruu ka soo riday markii kor loo qaado meel dhex maraayana alla soo riday markaasaa meeshii korrayday aa la hoos mariyey faqashaaha qaryooyinkaas ilaa wuxuu daboolsiiyey oo kor uga daboolay maa kashaa wixii uu daboolsiiyo dhagxaan naara ah fa biayi aalaa'i rabbika insaanow rabbika insaanaad u celin rabbika insaanow rabbiga nimcooyinkiisa teebaa tatamaaraad ku shakisanta qowl kaleeta wuxuu leeyahay fa biayi aalaa'i rabbika nebi moxamedow rabbigaa nimcooyinkiisa teebaa tatamaaraa ku shakisan tahay laakiin xaafid ibnu kaiir wuxuu ku yidhi walawalu macnaha hore awlaa xaqnimo badan wa huwa ikhtiyaaru ibnu jariir waana siduu ibnu jariir doortay oo waxa way insaan inaad ku riddo rabbika insaanow maxaa yaele nebi moxamed sala allahu calayh wasalam isagu nimcooyinka ilaahay kuma shakisna ee insaanoo dhan ku rid haadaa nabigaan oo nebi moxameda sala allahu calayh wasalam nadiirun diga weeye digahaasoo minannuduri digayaalkii ka mida digayaalkii alulaa ee horreeyey asifad way dhowaatay alaasifatu dhowaydii laysa lahaa xaalo uusan u sugnaanin aasifada min duunillaahi alla ka sokay xaalay ahaatay kaashifatu nafayda afa min hada alxadiidi ma hadalkan qur'aanka ah ayaa tacjabuuna la yaabantihiin watadxakuuna ma iska qoslaydaan walaa tabkuuna ma booyaydaan walxaalaad qoslaydaan antum idinka saamiduuna aad heesaydaan fasjuduu war u sujuuda lilaahi alle waxbuduu alle caabuda haadaa waxaa lagu ishaaray nabi moxamed sala allahu calay wasalam haadaa nabigan oo rabbulcaalamiin dheelmiyey oo toddobada samo laga kormariyey ee waxa weeyaan malakuljibri labada goor arkay haadaa nabigan qur'aankan loo soo dhiibay nadiirun diga weeye waa mid diga digahaasoo minannuduri digayaalka ka mid ah waa jamcu nadiir nudur waa jamcu nadiir digayaalku ka mid yahay digayaalkii alulaa ee horreeyey digayaalkii horu ka mid yahay macnaheeda waxa weeye waa ku jinsiyo waa la soo diray sidii rusushii horeba loo soo diray ee rasuul la soo diray nebi maxamed uga horrayn siduu rabbulcaalamiin uu yidhi qul maa kuntu bidcan min arusul nabiyo waxaa tidhaa war aniga rususha midkii ugu horreeyey maahi horteeyaa rusul la soo diri jiray ayaddana waa macnahaas nebi moxamed sala allahu calay wasalam rasuul la soo dira uma horreeyee sidii rusushii hore alla u soo diri jira alla u soo diray haadaa nabigaanu nadiirun diga weeye oo minannuduri digayaalka ka mida digayaalkii alolaa ee horreeyey asifad way dhowaatay alaasifatu dhoweydii waa iyaamihii aazifadu waa qiyaamaha ayada dhanba waxaa la ihahdaa aazifa magacyaalkeeday ka midta tirada badan dhowey aa la yidhahdaa waa ay dhowdahay saacad kasta waa kugu soo dhowaana galabta casirka iyo hadeer hadeeray kugu soo dhowda maxaa waa shay soo socdo waa shay soo socdoon dib u dhacayn marka iyadan dhoweeyaa la yidhahda laysa lahaa xaalo uusan u sugnaanin min duunilaahi alla ka sokay xaalay ahaatay kaashifatun ey nafsu naf naftaasoo kaashifatun fayda naf faydi kartaana ma jirto maxaa loola jeedaa laba macno macnaha hore waa soo socotaa naf ummadda ka dulqaadi karto celi kartaana ma jirto waa ay dhacaydaa waa la hubaa naf celi kartaana ma jirto mar haddii la hubo inay dhacaydo naf celi kartaana aysan jirin maxaa laasimka ugu ah inaad u diyaargarowdo inaad u diyaargarowdo inaad maalinkaa sifaadii iyo acmaashii iyo ictiqaadkii lagu badbaadi lahaa la timaado sidaas weeye taas waa macno macnaha labaad laysa lahaa xaalusan u sugnaanin min duunilahi alla ka sokay xaalay ahaatay nafsu naf naftoo kaashifatun fayda waa ay dhacaydaa waana soo dhowdahay naf ogaa kartoon allahayna ma jirto meeshay soo maraydo maalinka ay tahay rabbi keliyaha og hal naf ood baalaca kartaa ma jirto laa nabi mursal ahaan ogayn walaa malag muqarab ahaan ogayn malakuljibriil ma oga nebi moxamedna ma ogayn sala allahu calah wasalam maalinka ay dhacaydo waa tii malakuljibriil weydiiyey nabiga sala allahu calah wasalam uu yidhi saacaddu waa goorma oo uu yidhi mal mas-uulu canhaa biaclama min asaa'il aniga aad iweydiinayda iyo adiga iweydiina isku midaan ka nahayo ma ogin shanta qaybkaahi ka mid ta marka waxa weya macnaha labaadna waxa wey naf faydi kartaa ma jirto macnaha naf ogaa kartood baalacan kartaa ma jirto ilah wuxuu yidhi subxaana afa min hada alxadiii afa min hada alxadiidi ma hadalkan waa qur'aanka qur'aanka sidaas u hadlaya ayaa tacjabuuna la yaabantihiin qur'aanka saas u hadlaya ma la yaabantihiin watadxakuuna ma iska qoslaydaan walaa tabkuuna mana booyaydaan macnaha waa arrin ayaan daraa waa goodi wey hanjabaad wey ilahi wuxuu le war qur'aanka sidaa u hadlaya miyaad la yaabantihin oodnan ku ta'aurayn oodnan la booyayn iska qoslaydaan marka la akrina walxaal ayaad qoslaydaan antum idinka saamiduuna aad iska heesaydaan war iska ila galad waa heesaan ayagu marka waana iska heesaydaan waxa weeyaan sunuudka macaani badan u leeyahy luqa yamaaniya heestaa la yidhaahdaa asmid lana ay yidhahdaan ey hani lana noo hees ay yidhahdaan markay heesaaga la hadlayn iyo hobalka taas waa macno macnaha labaad walxaal antum idinka saamiduuna kuwa ka jeesanaya atiin oodna qur-aankii ku ta'asurayn taasna waa macnaha labaad macnaha saddexaad walxaal antum idinka saamiduuna ay haafiluuna kuwa halmaansanatiin sadde saddexda macnada xaafidka waa kuu dhiga macno saddexaadna waa jiraa oo macno afraad macno afraadna waa jiraa walxaal antum idinka saamiduuna kuwii ka kibrayaba aad tihiinba mustaqbiliin aad tihiin marka meeshaas maxaa kuu soo baxay ilaahay waxa uu ceebaynaa oo u goodinaa waa dadkan qur-aanka ku ta'aurayn ee qur-aanka la yaaban ee qur-aanka ku qoslaya een qur-aanku saamaynayn ee heesayaalkaa ee kaafiliintaa qur-aanka moog ee qur-aanka ka jeesta eean u hogaansamin dhammaan kuwaasa ilahay ceebaynaa ilah wuxuu idhi subxaana fasjuduu war sujuuda iska daaya waxaas xumaantaasoo dhan iska daaya waxa weeyaan qosolka qur-aanka la yskaga qoslaa iyo booyin la'aantaan lagu ta'aurayn iska daaye heesta iska daaye jeesiga iska daaye halmaanka iska daaye kibirka iska daaye fasjuduu sujuuda lilaahi allahu sujuuda wacbuduuhu alla caabuda waxa weeyaan aayaddan waxay ka mid tahay maxalu sujuudka meelaha qur-aanka ay soo aroortay marka la maraayo in la sujuudo meelaha ay soo aroortay ayay ka mid tahay oo shan iyo tobanka meelood oo qur-aanka ku jirta oo marka la maraayo in la sujuudo ay tahay ayay ka mid tahay nabiga sala allahu calayh wasalam waa sujuuday sida imaamulbukhaari u wariyey waxa weeyaan waa sujuuday nabiga sala allahu calayh wasalam muslimiintii xataa waa la sujuudeen xataa mushrikiintiyaa sujuuday jinni iyo isya xataa la sujuuday hal gaaloo sujuudi diiday o annaga soo sheegnay laftirkiisu ciiduu cantoobsaday wejiguu saartay mutakabbir u ahaa mutakabiriintana ilahay dhabarkuu ka jebiyay dhabarkan alle waa ka jebiyey